gudoomiyaha cusub ee degmada ceelaayo ayaa kulan la qaatay waxgaradka iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ceelaayo iyo deegaanada hoos yimaado oo ay xaalado biyo la-aan ah ka jiraan kulanka ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka ka jira degmada iyo deegaanada hoos yimaado oo ay ka mid yihiin dhibaatooyinka ka jira waxbarasho la-aanta caafimaadka oo gabaawsi ah iyo sidoo kale colaadaha kasoo cusboonaaday deegaanka gudoomiyaha degmada ceelaayo cawil ibraahim xasan ayaa dowladda soomaaliya iyo maamulka puntland ka codsaday inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka jira deegaanka
waxaanu la kulannay bulshada qaybaheeda kala duwan annagoo u kuurgelaynay sida xaaladuu yihiin iyo waxa ka jira degmada iyo deegaanada hoostaga waxaan ku soo aragnay runtii waxyaalo badan oo deegaankan wuxuu soo maray dhibo kala duwan dagaalaa ka dhacay waa laga qaxay aadbaa aad iyo aad bay xaaladooda baahiyeed baahiyo badan ay uga jiraan ay ka kooban tahay deegaanka degmada ceelaayo kow iyo labaatan deegaan oo degmada hoostaga waxaan soo aragnay asaasiyaadka bulshada oo macnaa ah noloshu meesha ay ka bilaabato haddii aan ka hadlo waxbarashada oo kale aad iyo aad baa waxbarashadu u liidataa amase waxaan ba odhan karaa kamaba jirto haddeer waxaanu rabnaa marka oo soo gaarsiinaynaa dowladda puntland oo uu ugu sarreeyo madaxweynaha siciid cabdulaahi deni cabashadaa ka timi bulshada bulshada iyo dowladda waxaa u dhaxaysa ciddii mas-uuliyiina oo markaa meesha joogta ama ay ku shaqo leh waxaana soo gaarsiinaynaa in arintaa wax laga qabto aan leenahay meesha la yidhaahdo af urur iyo degmada ceelaayo iyo inta ay hoos tagtaba waxaanu rabnaa dowladda ka doonaynaa oo fariin ahaan u soo gudbinaynaa in wax laga qabto baahiyaha aanu soo aragnay annagoo ah mas-uuliyiintii degmada degmada ceelaayo iyo deegaanada hoos yimaada ayaa waxaa ka jira xaalad nololeed oo adag iyo abaaraha dalka ka jira oo saameyn ku yeeshay nolosha dadka deegaanka oo haatan bilaabay inay isaga barakacaan deegaankooda si ay u helaan nolol dhaanta tan ay ku sugan yihiin